aad baad u mahadsan tahay waanan maantaan soo gebagabaynay gorgortankii ee soomaaliya ka dhexeeyey iyo isbahaysiga bariga africa sagaal beri bay nagu qaadatay inaan wax walba fiirino waxaan waxaa ila socday oo mataqaanaa ii ahaa wadaag shan iyo shan iyo afartan amba afartan iyo shan ee soomaaliya oo kulligood u shaqeeya dowladda soomaaliya oo aad u fahmo badan oo aad experts on their field markaasi gobonnimo iyo dadnimo iyo cilminimo iyo wanaag baan kusoo dhammaynay marka shuruudihii sida gaarka ah la idinkaga doonayey ma wada buuxiseen
kulli waan buuxinay waan ka wada murannay waan qaarkood isku diidnay haddana waan ka heshiinay meel dhaxaan iskugu nimi waxaan qabaa inaan mataqaanaa wixii loo baahnaay oo dhan aan anagu dhammaynay culayska ugu badan marka maxaad kala kulmayseen ma arrimaha ammaanka ma arrimaha ganacsiga muxuu yahay culayska ugu badan ee soomaaliya hortaagnaa inay isbaysigan ka mid noqoto
horta culays gaari ma jirin laakiin culeysyada uguwa kuwa marka caadiga ah ee lag fahmayo waxa weeyaan in la yidhaaho xagga xagga nabadgelyada nabadgelyadana annaga waxyaabaha aan ugu biiraynaba isbahaysiga ee bariga africa ayaa waxay ka mid tahay inaan kulligeen iska kaashano argagixisada iyo khawaarijka iyo iyo dadka iyo wixii lamidaba marka wax specifica oo mataqaanaa aanan annagu ogeyn amba aananu haysan amba aananu ka jawaabi karayn lamaanu kulmayn marka hadda wadaxaajoodkii waa dhammaadeen maxaa tallaabo ah oo xiga goorme ayaa la filayaa in hawshan halkaas laga sii amba qaado halka ugu dambaysuun baan kuu sheegi karaa waxaa ka horeeya marxalad kalaa ka horeysa marxaladda ka horeysa waxa weeye reportkan anigu maanta saxeexay iyo e e c da gabadh reer burundia oo masilaysay ay saxeexday oo e a c da toddobada waddan iyo secretariatka ay masilaysay in loo geeyo ministerada toddobada waddan ee foreign affairska iyaguna waxay u geyn doonaan november bisha november haddii laha idhaaho bisha koob iyo tobnaad ee madaxweyneyaasha east africa anagu waxaan waxaan qabnaa inay soomaaliya noqon doonto qoladii sideedaad marka waxaad isleedahay bisha november shirka madaxweyneyaasha wadamada e a c soomaaliya way ku ansixin doonaan halkaa uma jeedo wax hor joogsan kara waan saasaan qabaa ugu dambayntii wasiir maxaad isleedahay soomaaliya way ka faa'iideysaa maxaase ururku soomaaliya ka faa'iidaya haddaad soo koobto maxaa la kala faa'iidaya labada dhinac horta su-aasha la yidhaha waa maxaa la kala faa'iidayaa maaha waxa weye maxaa qabsanaya annaga soomaali haddaan nahay maxaan ka qabsanaynaa annaga waxaan helaynaa market weyn oo saddex boqol oo milyana oo dadkeenna oo xagga baacamustarka ku fiican ay ka shaqaysan karaan waxaan caruurteennaan u diri karnaa jaamacadaha hore u maray ee ku yaala amba tanzania amba kenya amba uganda waxaan tegi karnaa dhakhtaradooda waxaan geysan karnaa bucsharad wixii aan doonayno inaan iibino markaa soomaaliya wax badan badan badan bay kaka faa'iideysaa hadduu doonayo family inuu u guuro ruwanda ruwanda u guuri karaa uu caruurtooda halkaa ku korin karaa uu jaamacadahooda geyn karaa amba iskuuladooda innagana wawaay iyaguna waxay ka faa'iidayaan waxa weeye waxay nala dhisayaan waddankeena aan inagu burburinay waxay kaloo ka faa'iidayaan waxa weeye kowska ugu dheer afrika baan leenahay waxaan leenahay waxyaabo khayraad badan oo ku jira badda waxaan leenahay hilib badan baan iibin karnaa iyo mataqaanaa xagga xoolaha waxaan samayn karnaa telecommunicationkeena ayaan ka gadi karnaa marka wax walba oo dhinac walba aad ka eegto faa'iido badan baa ku jirta weliba faa'iidadaas waxay u badan tahay xaggeena